wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiyaha ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad warka ku dhageysan doontaan hadduu ee baraalle ka noqdana waxaa kamid ah
xildhibaanada golaha shacabka ah oo maanta dood adag ka yeeshay heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga afrika
xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo wasiirka gaashaadhigga ku eedeeyey inuu ka gaabsaday su-aalaha mudnayaasha baarlamaanka
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo sheegay in afar iyo toban qof loo soo xiray weerarkii ka dhacay guliyada hajaalisiyaad ee magaalada muqdisho
xiisad dagaal oo maanta mar kale ka taagan buurta gacan libaax ee gobolka saaxil iyo somalilan oo ciidamo badan geysay halkaas
odayaasha dhaqanka beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe oo kulan foolkafool ah ku dhex maray gogoshaha deegaanka burka dirimeed ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka militariga dowladda iyo kuwa deegaanka oo howlgallo ballaaran ayraade oo howlgal ka dhan ah al-shabaab ka fuliyey ceel balcad iyo hilow gaab ee hoostaga degmada ruul irgood ee gobolka shabeellada dhexe wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaan waxaa qaybka
madaxweynihii maraykanka oo sheegay inuu musharax aan isaga ahayn loo dooran doono dalka maraykanka
waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo sabti ah taariikhduna waxa ay ku aastaysan tahay sagaaliyolabaatanka bisha toddobaad sanada labakunlabaataniyosaddex waxaa warkaasoo fidsan la diyaaraa anigoo maryan ladan xuseen iyo sidoo kale salibaan cadaala
aynu ku bilownay dhegeystayaal xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan adag ka yeeshay aasaasidda hayraadii kulan adag waxa ay ka yeesheen heeganka ama aasaasidda heeganka ciidamada ee bariga afrika xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana waxa ay ka yeesheen dood adag heshiiskaasi aasaasidda ee heeganka ciidamada ee bariga afrika waxaana maanta kulanka xildhibaanada ay dood ay kaga yeesheen hidisahaasi oo uu horkeenay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya waxaana waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray ka mid ah heshiiska heerka gobol ee ciidanka bariga afrika iyo sidii ay soomaaliya uga qayb noqon lahayd wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed nuur jaamac ayaa baarlamaanka horyimid waxaana uu faahfaahin buuxa uu ka bixiyey muhiimada heshiiskaasi u leeyahay soomaaliya
alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi wabacd baarlamaanka sharafta leh guddoomiye su-aalaha ka dhashay horta waxaan rabaa inaan inaan caddeeyo maanta aniga meeshaan waxaan u yimid heshiiska east african standby force oo halkan yaala oo baarlamaanku iigu ballimiyey wixii intaa ka baxsan waxaan u malaynayaa madalay leedahay oo guddi hoosaad leh oo faahfaahin hadday u baahan yihiin laga siinaayo haddii golweynaha uu u baahan yahayna waxaan diyaar u ahay inaan ka jawaabo su-aal walba oo mas-uuliyaddayda qusayso brosijarkeedii iyo maaragta xeerkeediina anigu laftirkeyga nin hadda bowsanayay ma ihee baarlamaankan muddan guddoonka baarlamaanka la soo shaqaynayey xeer hoosaadkiisana si fiican aan u aqaanaa wixii heshiiskaas ka baxsan maanta inaan ka jawaabo diyaaru mahi qodobka xiga ee qusaysa lacagta iyo bixinteeda oo xildhibaan kooshin weydiiyey dowladda guud ahaan duruufaha ku hareeraysan ee arrimaheeda dhaqaalaha ah bajadkeeda idinkaa halkan ka ansixiya waadna ogtihiin gobollo badan oo aan ka tirsannahay ayaan qaraamaadkeedii laga yaabaa badankooda inaanan duruufaha dalka dhaqaalihiisa darteeda aanan loo bixinin wuxuu ka mid yahay heshiisyadaas caalamiga aan ku jirno ayuu ka mid yahay heshiiskan markii aan ku biirnay wixii ka dambeeyey dhaqaalaha lagu aruuray oo wasiir kooshin sheegayey
xildhibaan maxamed ibraahim maclimow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wasiirka gaashaandhigga ku eedeeyey inuu markaasi ka gaabsanayo su-aalaha ay weydiinayaan mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya
howlaha la xidhiira difaaca qaranka sida laga dheehan karo qodobada dastuuriga ee
barakaatu waxaan anigu soo istaagay saxiibyaal meeshan waxaa soo istaagay xildhibaan adawaa wuxuu yidhi heshiiskan waa heshiis dalal ay gaareen oo heshiis caalami waxaa idinka deeqa inaad diidaan iyo inaad yeeshaan wax ka dhexeey ma laha halkanna waxaa noogu qoran hindisaheenna maanta maarata ajandaheenna waxaa ku qoran akhrinta koowaad ee heshiiska aasaasidda ciidanka heeganka ee bariga afrika marka maxaa la akhrinayaa oo maalin koowaad akhrinaynaa oo akhrin labaad la marsiinaya akhrin saddexaad la marsiinaya haddiiba heshiis uu sidaas oo ka bad u yahay wasiirkuna mausan sheegin ta kale wasiirku halkanuu soo istaagay su-aalaha la weydiinaya su-aalaha mararka qaarkood waa kala duwan yihiin su-aasha wasiirka la weydiiye waa su-aal runtii xilligan marka la joogo soomaaliya xaaladda hadda aan ku jirno soddon wiiloo soomaaliya dad ku dhow ayaa dhintay waxa la weydiinayeyna waxay ahayd arrintaas uun bis wax dheeraada lama weydiinin marka inuu ka tacsiyadeeyo uu yidhaahdo arrintaas baarisaa ku socoto oo si sharaf leh oo baarlamaanku uu kula hortago laakiin inuu yidhaahdo kuma soo talagelin mana la weydiin karo xoogaa waxay ku tahay baarlamaanka marka waxaan leeyahay wasiirka ha ogaado baarlamaanka waa baarlamaankii soomaaliya su-aalaha ay qabaan waa su-aalo adiga wasiirkii difaacaad u ahayd dhallinyaro soomaaliyeed oo intaa la egaa dhintay marka aad iyo aad umahadsantihiin
dhinaca kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegay in afar iyo toban qof loo soo xiray weerarkii ka dhacay guliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho
bixinayno oo si barshal aan u bixinayno dowladdana waxay go-aan ku gaartay in lagu daro miisaaniyadda oo maxaa weeyaan sidaa waxaa weeyaan lagu bixiyo labadaa qodob ayaan rabay inaan waxaa weeyaan toosiyo qodobada ku saabsan muxuu ahaa xaaladihii dhacayna waa ka tacsiyadaynaynaa shuhadadii waxa waaye ku dhimatay dhaawacana ilaahay ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shuhadadii ay ka geeriyoodeenna waxa wayaan ka shahiideenna ilaahay waxaan u baryaynaa inuu qalbiga u booga dhayo ayaan waxa weeyaan ilaahay kaga baryaynaa xukuumaddana waxa waaye way u tacsiyadaysay shirkii la soo dhaafay khamiislahana warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah hay-adihii ayayna maraysaa joint committeeana waxa waaye baaraayo nabad sugidda ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa iyo afar iyo toban ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo taliyihii egoobta mas-uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxaa weeyaan gacantaa lagu hayaa biidni illaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedda loo qariyo iyo sabab loo qariyana waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa waaye waa carruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanayo waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo wasaaraddana mas-uul waxay ka tahay inay shaafiso aad la kulmi doontaan waana la keeni doonaa hay-adaha ku shaqada leh ilaa ay garsoorka ayay mari doontaa kiiskaasna kiis cadaalad ku dhammaada ayuu noqon doonaa hadduu ilaahay idhaahdo oo madaxweynahana waxa weeyaan afar iyo labaatan sac waxa weeyaan uu aad u dabagalo in natiijo dhaqsi ah waxa waaye laga keeno marka kiiska mar hadduu furan yahay waxbaa ku kordhi kara waxbaa kaka dhimin kara afar iyo tobankii la qabtay waxaa laga yaabaa qaar inaysan shaqo ku lehin oo laiska sii daayo qaar kaloo cusub waxa waa in la keeno marka maadaama uu furan yahay kiiskaas isaga ah marka aan u daayno hay-adaha ku shaqada leh ee hadeertaa ku gadi jiro ilaa garsoorka uu ku aado waa mahadsantihi assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wararka ka imaanaya buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ee somalilan ayaa sheegaya in xiisad dagaal halkaasi ay ka taagan tahay kooxo maleeshiyaad ah oo isku aruursaday halkaasi ayaa ku dhawaaqay jabhadda mucaaradka ah ee somalilan afhayeenka u hadlay jabhaddaasi oo lagu magacaabo axmed cali haybe ayaa sheegay in madaxweynaha somalilan uu xabad isticmaalay xabad u isticmaalay xisbiyada mucaaradka taasina ay keentay inay xabad kale kala hortagaan waxa uu sheegay inay jecel yihiin inay somalilan dunto islamarkaana ayna rabin dadku qabaa-il noqdaan oo ay islaayaan laakiin ay qoriga qaateen kadib markuu madaxweynuhu wax tale ah ka maqli waayey sidoo hadalka u dhigay maleeshiyaadkan ayaa dhowaan sheegay inay galeen buurta gacan libaax ee gobolka saaxil arbacadii waxaana waxaana hore u afduubtay sideed qof oo isugu jira saraakiil ciidan iyo odayaal waana kuwaasoo ay saacado kadib sii daayeen somalilan ayaa ciidamo badan u dirtay buurta gacan libaax waxaana laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal uu ka dhex maro ciidamada somalilan iyo maleeshiyaadka ku sugan buurta gacan libaax ee gobolka saaxil
dhinaca kalena odayaasha dhaqanka beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulan foolkafool ah ku dhex maray gogosha deegaanka burka dirimeed ee gobolka shabeellaha dhexe cabdifitaax muumin ilkacase ayaa dheereynaya warkan
waxaa soconaya shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ay ku dagaalamay inta u dhexaysa degmooyinka raagaceele iyo cadale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe gogasha shirkan oo taala deegaanka buurka dirimeed ayaa waxaa ku sugan odayaal ka kala socda labada beelood ee dirirtu ay dhex martay madaxweynihii hore ee soomaaliya xildhibaan shariif sheekh axmed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ugaas maxamuud cali ugaas iyo imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoona gogashan ay qayb ka tahay xalka loogu raadinayo dagaalka labada beelood nabadoon calijeest oo ka mid ah nabadoonada ka qaybgalaya shirka islamarkaana guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta dhaqanka ayaa waxa uu ka hadlay shirkan dib u heshiisiinta waxaan rabnaa soo dhowaada waa mahadsantihiin waxaan ogahay akhyaartu ma dirirsana mana diririn ilmihii dhallinyarada ahay odayaasha u ahaayanaa ka diriray waxaana xaqiiqa inuu nin waliba ka xun yaha waxaa dhacay sidaan u dhammay lahayn qof walba inay gunti gunti ka dhigataa saldhig ka dhigataa la rabaa haddaan fiirinno intay ka qalloocneed intayse ka qallooca jirta haddaan fiirinno waxaa naga dhumaya maha hadda wanaagsan oo inaan gaarno aan rabno xildhibaan geedi oomane oo ka mid ah baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay in looga baahan yahay beelaha walaalaha inay heshiiyaan soo dhoweyha taageera in deegaanka colaaddii hadda ka jirtana la dhammeeyo tii dambana tii horraysana oo hore u dhacdana la dhammeeyo dugsiga markaan dhiganayay waxaan ogahay eriyadan colaadaa ka jirta ilaa haddana way ka jirtaa maalin kastana juhdiyaa lagu bixinaya wax saxa ma ahan in maalin kasta inta laydiin soo baxo idinka laydin heshiisiiyo dhaqaale laydinku bixiyo wax saxa ma aha waxaa loo baahan yahay in laga maarmo oo caqligiinnu uu shaqeeyo oo maskaxda aad ka shaqaysisaan waa ognaha dhammaantiin raalli kama tihidiin laakiin munaafaqa ama daalumka ka shaqaynaya waxaad awoodaan inaad sheegtaan hebel hebelaa ka shaqaynaya amba iska qabataan odayaasha labada dhinac ayaa sheegay inay ogol yihiin ayna soo dhoweynayaan gogashan dib u heshiisiinta waxaan ku talihaa ilmihii walaalkaa kaaweyn waalidka waalid say u aqbaleen aan u aqbalaynaa hase ahaatee waxaa la rabaa ma og tahay koohaa inta kulan tegey oo wuxuu yidhi yabahu inta gale uu yidhi qaalintii sharafe anaa sheeg qaalintii gobeed anaa sheegay wadaadkiiba waa yidhi maandhow run waa kaysii waxa aan leenahay horta aan run ugu kaysiino run aan ugu kaysiino haddaysan run ahayn waa lagu hadlaabaa saasaa la yeelay saasaa la yeelay saasaa la yeelay alla leeya culamada iyo awqaasha saasay dhahayaan iska diid iska diidna igaaraho iska dhahaya iska diid aan ka baxno intii naga baxday ee isdilaysay cilmigaa wada leedihiin u malay maa inay hadba un xaq isku dili mahayn waxaan xaq isku dilayna uun xumaana isku dilayn xumaan wixii xumaano ka dhalatana waa la yaqaanaa ilaahay ha naga cafiyo mar kalena nooma celiyo dadkan nagu soo tiir iyo tacab beelay ee juhdigana soo geliyana ee isku kayna keeneenna dhahay walaalahaynow tolkayniyow dadkayniyow iswarsada wixii dhexdiina ka dhacay ka heshiiyana aan ka aqbalno si walaalnimaahoo mas-uuliyada aan u aqbalno aana wixii naloo diraye isdhahanna layidhi isdhahno akhyaarti warrantay ayaana qurxisay waxa aan ku daraayo hadda waxweyn maahan wax loo baahnaay maahan oo nabadoonkaa soo rogsadaa la yidhi
waa hagaag dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa radio dalsan markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynihii hore ee mareykanka oo sheegay in aan musharax aan isaga ahayn aan loo duuro doonin ee madaxweynenimada dalka mareykanka donald trump ayaa kulan ay isugu yimaadeen xubnaha jamhuuriyadda jamhuuriga u sheegay inuu yahay musharax keliya ee ku guuleysan kara doorashada sanadka soo socota wuxuuna soo jeediyey in taasi ay tahay sababta uu wajahayo eedeymo kala duwan oo isugu jira dembiyo iyo mid eh, madani ah Ma- madaxweyne trump ayaa ku khudbe- ayaa ka khudbeynayay xaflad lacag aruurin ah oo ka dhacday lowa isaga iyo rag kale oo rajo ka qaba madaxtinimada dalka mareykanka shakhsi kale oo la tartamayay xubnihii hore ee kongareeska texas wiil hurud ayaa dadkii daawanayay ku oriyey isagoo leh madaxweynihii hore wuxuu mar kale u tartamay xilka si uu xisbiga ugu eh, uga baaqsado dacwad odogayaasha federaalka ayaa bila- ayaa ballaariyey baaritaankooda ku aadan trump sida uu maamulay sida uu maamulay dukumiintiyada dowladda kadib markii uu ka tegay aqalka cad laakiin weli waa musharax ah, uga cadcad murashaxnimada xisbiga jamhuuriga wuxuu ku adkaystay in uu sii wadi doono ololaha xitaa haddii lagu xakumo mid ka mid ah eedeymaha dembi ee waqti xaadirkan uu wajahayo guud ahaan dhegeystayaal warkii duul aad kala socoteen raadiga dalsan ee muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel